cabdiweli maxamed faarax oo ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa muddo shan iyo toban sano ah noloshiisa ka maareeyo xirfadda shiiditaanka raashinka gaar ahaan dalagyada kasoo go-o beeraha gobolka hiiraan raashinkan oo ka kooban masagada iyo galeyda ayuu ku shiidaa makiinad uu isaga shaqsi ahaan u leeyahay cabdiweli maxamed faarax ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qaabka ugu shaqaysto xirfadan makiinadahan waxaan ka shaqeeyahayaa adiga muddo toban iyo shan sano waxaan nooga shaqeeyan waxaa waa nolol maalmeedkii waxaasaa ka dhacsanaa waana ka helnaa alxamdulilah waxba kama wayno marka waxay u shaqeeyaan subaxii alla furaa dadka bulshada waxay keensadaan aan ugu shiidnaa wax oo maaragtay hore u diyaarsanaa subax walba la shiida ma jiraan marka bulshada inteeda kale nuucoo badarka maaragta shiidato badarka noo keensato wax allaala waxay keensadaanna waa u shiidnaa siyaabo kala duwanaana wax loogu shiidaa oo hal si hal system wax looguma shiido siyaabo kala disan lacagteeda siyaabo kala gedisanaa loo qaadaa wax bareesoo u go-ayaa maaha qof walba wax allaala wuxuu haystaa ka qaadnaa caqabadahan kala kulanno waxaa maaragtay noogu badan qofka adigoo marmar aanan maaragtay ama qof waayeel uu yahay oodan la heshiinin marar qaarkood waxay dhacaysaa in aad wixii intaad u shiidid oo ku dhahaa wixii saan kama rabin iyo maaragtay basa wixii waa iga dheeshay qof waxaa kuu imaanaa wanaagsan qof xunna waa kuu imaanaa maaragtay siyaabo kala gedisanaya waxyaabaha noo kala qabsadaa si maaragtay hadda wax laga tilmaami karo oo maaragtay oo sheegaas sheegaas la dhihi kara maaha xilliyada bad ugu badan oo maaragtay badarka aa shiidna waxaa waaye xilliyada ramadaanka uu soo dhow yahay oo maaragtay toban beri camal markay ramadaanka dhiman tahay ilaa ramadaanka shantiisa intaasee shaqada macnaha ay ugu fiican tahay inta kaleeto waa adiga shidaalka iyo kirada iyo qofka nolol maalmeedkiisa intaasoo keliya waa waddanka dhowr jeer aan isku dayay inaan ka baxo laakiin waa uga maarmi waaya shaqadayda igaga fiicnaatee marka sidaas darteed marka shaqadayda inaan iska wataaba markaa usoo diyaargaroobo maaragtay meel kale ogama socdo qaar ka mida dadka u keensada raashinka ee uu u shiido ayaa bogaadiyey waxaan ku dhiirigelinayaa inuu shaqada uu haayo inuu halkaa ka sii wado waayo wuxuu bulshada usoo bandhigaa wax wanaagsan cunooyin kala duwan qeybaha kala duwan marka waxaan leeyahay wiil kartile weeye guulaysa in badan waxaan ka mid ah hablaha ku nool magaalada beledweyne waxaan dhiirigelinayaa walaalkan ka shaqeeyo makiinada badarka makiinada badarka waxyaabo badan bay naga saacidaa anaga haddaan ku noolnahay magaalada sababtoo ah waxaan ku shiidanaa marshaayadii galeydii qamadigii wax walba ay noo shiidaa marka waan ku dhiirigelinayaa shaqadan wanaagsan ay noo haayaan waxaan leeyahay halkaa kasii wad shaqo wanaagsan baa inoo haysaa marka waan ku dhiirgelinaya shaqadaada halkaa kasii wad ayaan ku leeyahay makiinadaha badarka lagu shiido oo ku yaala magaalada beledweyne ayaa inta badan waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro badan kuwaasi oo shaqada noga maarmeynay dalka ka tahriibaan